barnaamijka dhallinyarada maanta
waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka midkabaan iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha julayna waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo shahaadada labaad ku diyaariyey saxaafadda oo inala wadaagaya waayo aragnimadiisa la xidhiirta aqoonta iyo shaqada xuquuqulinsaanka waxaa ka horreeya waxay dhahaan xuduudulinsaan inagu xuquuqulinsaanka in la qanaakin xuduudulinsaanka ma naqan xuduudulinsaanka waxa weeye qofkii aadmi halkaa jooga inaad caydo ee xaq gumaleedu xuduudkiisu baad gashay laakiin haddaad caydo tidhaahdo xuquuqulinsaanka in ka mid tahay inaan hadlaa waarna waa ka mid laakiin aad qof caydo ee xuquuqulinsaanka kama mid ah xuquuqulinsaanka iyo xuduudulinsaanka horta saxaafadda soomaalida dhammaanteed uu iskaga qaldayahay sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada curisa suugaanta salka ku haysa madadaalada gaar ahaan maansooyinka jacburka ah waxaana idiin haynaa haween waa garwado suubaniyo gogol ma dhaafaanay marna waa gargaaraha raggiyo gees biraan jabine waa gaashaanka noloshiyo wadnaha geeshka aadmigiiyo marmarbayse intay gabax noqdaan good isku tuuraane iyagoo nin goba diidaybay bocorka yaalaan heese kala duwannaha ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta
sheekooyinkaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socda marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa saacadihii hore saaka weerar xoogan ku qaaday saldhigga ciidamada ee laanta buuro oo afartan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada muqdisho saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ku bilowday baabuur uu waday qof ismiidaamiyo ah oo lagu dhuftay afaafka hore ee saldhigga laanta buuro oo hore u ahayd xabsi ah oo hore xabsi u ahaan jirtay kadibna waxaa la sheegay in boqolaal maleeshiya ah oo hubaysanay weerar ah dhinacyada kaga soo qaadeen saldhigga saldhigga ayaa dhowaan laga dhisay xarunta taliska ee saddexda goobood ee gobolka banaadir shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellada hoose ciidamada joogay saldhigga ayaa la sheegay inay u carareen dhinaca magaalada afgooye saraakiisha dowladda ayaa sheegay in ugu yaraan saddex askari ay dhinteen inkastoo tirada intaas ay ka badan karto ururka al-shabaab waxay iyaguna sheegteen inay dileen soddon askari toddobo baabuurna ay saldhigga ka qaateen maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay in ay muddo gaaban haysteen saldhigga waa markii labaad ee al-shabaab ay weerarto saldhiggaasi oo si ismiidaamina lagu weeraro bannaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kaas oo looga soo horjeedo weerarkii dhowaan ka dhacay meel u dhow masaajidka nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo ha ahaatee ee ku yaala madiina bannaanbaxan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey culimmada soomaaliyeed waxaana lagu qabtay barxadda masaajidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho bannaanbaxaas ayaa mas-uuliyiinta iyo culimaaudiinka ka hadlay waxa ay ku dhaleeceeyeen weerarkaasi iyo fikirka kooxaha ay ku tilmaameen khawaarijta
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosana idinkaga imaanaysa magaalada washington nagaye cali khaliif waxa uu toddobaadkan shahaadada labaad ku diyaariyey saxaafadda waxaanu ka qalinjebiyey kuliyadda saxaafadda ee jaamacadda addis ababa ee ku taalla caasimada dalkaasi dalka etoobiya haddaba nageeyah oo aan waraysi la yeelanay ayaa ka hadlaya qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin warbaahinta iyo weliba jidadka waxbarashada ee dhallinyaradu marto si ay guul u gaaraan ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka teleefonka ku waraystay dee maanta dunida la nool yahay oo runtii warbaahintu ay tahay bucdi weyn oo bucdi siyaasiya runtii lagu tilmaami karo weliba dunida reer galbeedka ay joogtaan inteeda badanna waxaa la yidhahdaa dowladnimadu afar tiir bay ka kooban tahayba waxay yidhahdaan waa sharci dejinta fulinta garsoorka tiirka afraad inta badan ay soo raaciyaan waxa weeyaan saxaafadda oo yidhahdaan saxaafaddu waxay isticmaashaa ama maxaan ku idhahdaa ay u taagan tahay baa la yidhaha watchdog role waxay u yaqaanaan ama inay dowladnimada ay ilaaliso marka tiirka weyn ee ah in dowladdii iyo shacabkii saxaafaddu ay u kala afqaado oo markii hore loodhan jiray tiirka afraad laakiin laleeyahay hadda tiirka koowaad iyo ka labaad iyo meelaha ay kusoo dhowdahay oo dee dadku sida u fikirayaan iyo qaabka dowladnimada loo arkayo iyo waxa la buunbuuniyo iyo waxa hoos loo dhigayo axsaabta soo baxaysa iyo kuwa dhacayo waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa saxaafaddu door aada u muuqday ku leedahay markaa barashadeedu runtii ismaaciil waxaan u arkaa bucdi weyn oo bulshada soomaaliyeed marka dadkeena waa dad hadal baa la yidhahda waa oral society marka waa bucdi weyn oo banaan baan odhan karaa oo wax weyn ku kordhin kara horumarka iyo geedi socodka iyo weliba raadinta nabadda soomaaliyeedba waan gartay n haddaad si gaar ku weydiiyo dabcan da-daaduna waxaan filayaa labiiyo sagaashankii baad dhalatay bal adiga oo maanta afar iyo labaatan jira in aad shahaadada labaad diyaarisid sidee baad u aragtaa ismaaciil horta walaal shahaadada koowaad waxaan ku diyaariyay waxayna yidhahdaan political science ama siyaasadda halka tan labaad masters degreegaan ku diyaariyey saxaafadda marka horta qof dhalinyara oo soomaaliya waxaa laga yaaba anigu miyi baan ku dhashay deegaan miyiya baan ku dhashay miyigaa ku dhashay oo dabeetana maqal soo raacay oo ari soo raacay oo dabeetana magaalo tegay oo wax iskuul galay waa dareemi kartaa runtii waxaan yidhi waddo aada u dheer falilah alxamdu laakiin maanta ilaahay iyo waalidkiiba waan runtii uga abaal hayaa runtiina wax sahlan ismaaciil runtii mayahen waddo aada u dheer oo dhib badan oo marar fara badan caqabadaheedu aanay runtii dhib yarayn ayay ahayd maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweynee kaa horiyima caqabadaha ee marar badan hakin kugu keeni gaaray caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada soomaaliyeed ama schooling systemkeena haysta waxaa kamid a laba iyo toban sanadood oo dugsi hoose dhexe iyo sare lagu jiro oo runtii manaahijta la dhigtaana ay yihiin wax isku soo noqnoqda oo fasalka koowaad ka afraad ka sideedaad ka laba iyo tobanaad waxyaabaha lagu dhigtaa jordanka mararka qaarkood inaanay maxaan ku iraa wax badanba ku kala duwanayn marka horta schooling systemka faraha badan ee aqoon badanina runtii aanay ku jirna caqabad aada u adag weeyaan waxaana ku talin lahaa runtii haddii wax kabedel lagu samayn karo sideed sano lagu ururin karo si dhalinyaradana waktiga uu ugu badbaado aqoontiina ay usii wadan karaan oo waktigaa faraha badan ee halkaa kaga lumaya ay wax kale ugaga faaidaysan karaan taa in wax laga qabto runtii waan ku talin lahaa caqabadaha kale jira runtii waxaa kamid a magaalaa la joogaa dhalinyaraa la yahay maxaan ku raa tahriib fara badan baa dalkii ka socda arrimahaasoo dhan runtii waa caqabado kaasugalaadka adan adhisaboo kale intaan joogay waxaa laga yaabaa arday fara badan oon iskugalaad tahay inaan wax wada dhiganayna inay tahriibeen arday fara badan oon iskugalaad tahay inaan wax wada dhiganayna inay maxaan ku raa aqoontii sii wadi kari waayona iskaga noqdeen adhisabar tusaalaano kale intii aan joogay dee hargeysan anigu wax ku bartay dugsigii hoose dhexe luuqada halkan lagaga hadla maan aqoonin caqabad aada weyn bay runtii ahayd galaas baad soo gelaysaayo waxaaba laga yaabaa macalinku siduu u wada galaaska inuu xabashi kudu yidhahdo berri hore imtixaan baa la gelayaa imtixaanka aana gudayn buu xabashi ku sheego dabeetana adigoon berri imtixaan usoo diyaar garoobin caqabadu runtii ismaaciilow may fududeen buugga dabcan marka inta badan jaamacadda marka digriiga la yimaado iyo ilaa masters digriiga waxaa jira buwaag kala duwan baa la qoraa inama isku dayday inaad bal dhinaca dhibaatooyinka warbaahinta soomaalida haysta inaad wax ka qortid ama ha ahaadeen maqaalo ama buwaagtanaad qoraysa dhinaca jaamacadda ismaaciilow sanadkii hadda tegay labadii kun iyo shan shan iyo tobankii bishii octoobar ayaan buugga tasiska ama qalinjebinta jaamacadda bilaabay oo lay ansixiyay inaan wax ka qori karo saxaafadda somaliland aad baan u jeclaa markii hore inaan wax ka qoro guud ahaan saxaafadda soomaalida laakiin dhinaca amniga oo aan koonfurta iyo bariga meelaha qaarkood runtii aanay fududayn iyo dee dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan oo aanan runtii agagaarkaasi aanan waxba ka qori karahayn ayaa waxaan ku koobsaday inaan buugga qalinjebinta bal wax ka qoro dhinaca somaliland oo hargeysa aan tegey muddo sideed bilooda baan markaa buugga qoristiisa gacanta ku hayo aan kaga warramayo fursadaha ay saxaafadda somaliland haysato dhibaatooyinka soo wajaha iyo waxyaabaha xadadka noqon kara intii runtii aan cilmi baarista ama researchka aan ku jiray waxaa jira mabda ay guud ahaan soomaalida runtii qalataamsanto la yidhahdo xuquuqal insaan horta xuquuqal insaanka marka saxaafadda la jooga ama guud ahaanba la jooga principalista ama qawaaniinta ee la xidhiidha xorriyadda saxaafadda xuquuqal insaanka waxaa ka horreeya waxay dhaha xuduudul insaan inagu xuquuqul insaanka in laqanaakan xuduudul insaanka ma naqan xuduudul insaanka waxa weeya qof bini aadmi halkaa jooga inaad caydo xaq gumaleedu xuduudkiisi baad gashay laakiin haddaad caydo tidhaahdo xuquuqul insaanka ka mid tahay inaan hadlaa waa runa waa ka mid laakiin inaad qof caydo xuquuqul insaanka kama mid ah xuquuqul insaan iyo xuduudul insaanka horta saxaafadda soomaalida dhammaanteed waa iskaga qaldaya marka runtii intaan saxaafadda wax ka qoraya dhinaca somaliland fursado fara badan baa runtii jira oo dastuurka somaliland baa saxaafadda dee runtii damaanad qaaday madax banaanideeda wixii koob iyo sagaashankii ka dambeeyena saxaafadda runtiisi madax banaanada u shaqeynaysay sidoo kale xeerka saxaafadda labada kun iyo afartii ayaa isaguna sii xoojiyey dhinaca kusnaanta xaafadda ururada saxaafadda dalka ka jira qorshe iyo wajih ha ugu sii waaweynaadaan ayaa iyaguna runtii fursad ama tababara saxaafadda ha siiyaan ama ugu yaraan saxafiga ama la xidhaaha u dacwood ama waa fros baa la odhan karaa dhinaca dhibaatooyinka laakiin runtii ay iisoo baxay intii aan buuggaa qorayay dee si guudna saxaafadda ay uga warqabta ama dalkaba laga ogyahay wa aqoon la-aan saxaafadeedu aada u baahsan baa la odhan karaa runtii
kaasi waxa uu ahaa nageeye cali khaliif oo toddobaadkan shahaadada labaad ku diyaariyey saxaafadda oo ka hadlayay warbaahinta iyo weliba jidadka waxbarashada ay dhallinyaradu marto si ay guulu gaaraan ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiya ayuu warramayay
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan in cashay suugaantu way kala duwanta oo dhinaca jacburka maalin hore qayb ka mida waraysi baynu sii daynay arrinta la xidhiidha maantana qaybta labaad oo jacbura jacbura jacburku batee ma tii dhijitaalka mise waa tii hore
ma ninkani waa jacburkii dhijita kii hore waa kii hore kii hore waa gartay waa la jaanqaad waa Haya.
cabdiraxmaan baa la yidhaha horta maxamed axmed caato marka wuxuu ka hadlayaa doorkan jacaylka jacaylka iyo jacburka jacaylka iyo jacburka iyo Marka- haweenka marka hadalkii tootoosnaa waa lagu fahmi waaya miya dadku inta badan hadalkaa toosan dhoodaan baan allah u naxariistee aan ka hayaa een, eh, macnaha dadku waxay ka jecel yihiin midaan ma- maada wadata laba ere oo maad wata oo fariintiina gudbinaysa fariintiina way fahmayaan wayna qoslayaan waxyaaba badan waa isla doonasho ilaah oo isla doonasho ilaahay waa tahay marka qaybtan jacaylka muxuu si gaar uga hadlayaa ma jacayl isaga soo maray ma jacaylka guud mise horta hal erey baan ka helo wuxuu yidhi Mm.
een, abwaanka Ah, ama qofka suugaanta sameeya waxa loo sheegtaa waxaan qofku walaalkii u sheegan hay
sheeg Ah, ilande waa laga rabaa waa dhakhtarkii sheekadii oo dhan sideedii baa lagugu sheegayaa marka haddaynu doonayno xog badan aynu helno Ah, abwanin waa inaynu erayada adigu welibana xoogaaba isku toostoosan jirta caashay waxa laga yaaba sheekooyin badan in lagula iman lahaa cabdiraxmaan maxamed axmed caato waxaa magaalada hargeysa ku waraystay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye waay abaan had iyo jeer markaa suugaanta lasoo hadal qaado inta u badan dadku waxay xasuusanayaan ama is- markaaba ka fikeri karaan jacayl way yarta inta aaminaysa abwaan iyo jacayl ismay arag Een, badda ah, iyada ma gasha Een, kulley jacaylka wehelkiisii baan ahay haddana garatay gawdhadii oo ka bulshada kale ku dhaca ayaa xitaa i soo mara aniga oo dariiqiga soo dhigto waxaad moodaa wax fara badan oo laga qarinayo oo aad moodo barkad ahaan xitaa in laga qarinayo haddama fahantay inay aniga ii sheegayaan ay odhanayaan ereygaa iyo ereygaa iyo ereygaa haddama garta waxaan walaalkii u sheegaynin buu aniga ii sheegaya sababtaa codkoodii baad noqonaysaa markaad abwaanta goodii baad noqonaysaa markaas sirahaasoo dhan markaad dhex taagan tahay laasim uu kugu dhacayaa baad leeda uu kugu dhacaya jacaylka waa ku dhex taagan yahay wuu isoo maray inuu isoo mari doonana waan ahaa markii u horreysay kusoo maray id aragteen sifiisu nocmo sifiis wuxuu ahaa afar kelmadood ayaan horta oo aan saa u sii badnayn ayaan halkaa ka idhi afar afar kelmadood bay ahaayeen waxaa igu soo dhacay iyadoo aan midaan kala qayb qaatay xitaa asxaabtayda iyo saaxiibadayda kalkacaylka iyo mucaashaqiinta qudheeda aan doonaya inaan halkaa isagana ah, la wadaago aan idiin mariyo isagana waxay ahayd saasoo kale iyo hormartay oo haddama fahantay ha dabeedna saasaanu eeg muuqaalkeeda iyo inantaas sida quruxdeeda iyo dhaqankeeda ilaahay yaab ku keeni iyo asturnaanteeda iyo ya dabeedna saasaanu eegayo waxaan idhi dareenkay qaaday iyo dahriga midabkaagana xuskayga ku duuganoo dermada gugashiyo dugsiga ma doorbido ah wada haddama garatay ma durba Ah. haddaba garatay waa kusoo noqnoqonayo kolba intaa saa u eega la hadli waayayey kolba saa u eegayay haddama garatay gawdhadii oo yidhi dareenkay qaaday iyo dahriga midabkaagana xuskayga ku dugmayo dermada gugashiyo dugsiga ma doorbida ah wada duufaan kalkacayla iyo dabayle cishqayhayo dooq iyo calafka i wada qulubta ku dooratiyo wadnahan dakranaya ku jecel kugu dakran dee waxaas waxaas ku dakran yahay waa kaale waa de waa luqadda hadaa garatay qulubta ku dooratiyo wadnaha dakranaya ku jecel dabiibka adaa u haye dawadii caashaqay kumee intaa kumaan sii joogin oo jacaylkiigagama sii dhammaane Een, anigoo intii ba- baadi doonayo le dawadii caashaqay kumee ayaa saaxiibadadii mucaashaqiintahayna maalin maalmaha ka mid ayagoo ag fadhiya ayaa codkii maqlee ay codkii iyo baadidoonkii aad ku jirto Haddaba garatay gawdhantii wax fara badan ayay markaa ii sheegeen oo igu yidhaahdeen walaan anaguna duruufaha yagii kaaga waranayna dhegeyso aan aanu kaaga warrano dabeedna waa yahay oo waa loo yimiyo marka had iyo jeer rag waa kala dulqaad badan yahayo qaarna markaba way raacaan oo waxay yidhahdaan oo isagoo qofkii maagaya qofkii oo hadda waa qofuu jecel yahay waa la kala adkeysi badan yahay Waa la dadka kala qaarna adkeysi dulqaad bay badan u leeyihiin
marka qisadii ugu yaabka badneed waxay ahayd ninkii aanu saaxiibka ahay inaanu sidaasoo kale wada fadhinay maalin maalmaha ka mid a ayaa dabatalo loo yimi waxaa lagu yidhi af- markaa afmaldahaanay ku wada hadleen isaga iyo ragay soo geshiin war hebel dhemantii lagaa qaad marasuul ha layga qaadee yaa iga qaatay marasuul ninkaa liita laba kelmadood buu dabatalo isagoo aad baddo inuu gabaya eegata dulqaad la- salfudeedkan kuu sheegaya raggu leeyahay wuxuu yidhi haydalaska liitiya intay hebedka raacaysay ninkii buu maagayaa markii la yidhi ninkaa liita weeye isagii buu daalac u raacay isagii daalac u raacay haydalaska liitiya intay hebedka raacaysay halyayada gobeedkaa miya hiigsan kari weyda midaan anigu ku faano oo iga sarreeyo
kolley tegid haya ahaatee mid idhaama miya raacdo may raacdo halyayada gobeedkaa miya hiigsan kari weyda midaan hanaasho dhaamiya maxaa haydhafka ugeya faan baa ku jira xaggaana waxaan ku maxaad eraygaa u tiri maxaad oran lahayd buuri adiga hadday kugu dhacdo waxaan ku idhi waxaan odhan lahaa markaasa igu soo dhacday dabeetana haween waa garwado suuban iyo gogol ma dhaafaane marna waa gargaaraha raggiyo gees biraan jabine waa gaashaanka noloshiyo wadnaha geeshka aadmiga i marmarbay se intay gabax noqdaan good isku tuuraane iyagoo nin goba diidaybay gocorka yaalaane ila waa kan maagaya ninkii ila calaf baa meeshii yaalli waxaad leedahay iyada awooddeeda way ka baxsanaydoo calafkii qadarkaa sidaa qorna dee haa iyagoo eeg, marka saas u hadlay marmarba intay gabax noqdaan iyagoo sidaa u wanaagsan marmarba intay gabax noqdeen god isku tuuraane iyagoo nin goba diiday bay gocorka yeelaane gabaskiiyo nin bay moodayaan goodsaleelige goodsaleeligu waa horyo kadib diidka ragga ma garanaysaa haddaan guur xalaal iyo iftiinku ugu gacan haadshay horta sheeg inaad wax wanaagsan sheegtay haddaan guur xalaal iyo iftiinku ugu gacan haadshay ongayaanna adig kaa calmaday aadse garan weyday inaan goray haldhaayay af xumo kugu gogol xaadho ungulufkii caashaqa hibtaa way garaadli iye niyaddayda gobad aygu tiri samirku gaadiide walaalnimada guudun ha jarin laangobaa tahay anigoo oo hibanaya haddana waan haleynayaa baad leedahay walaaleyla ha haddee saasoo kale ma garaysa walaalnimada guudun ha jarin laangobaa tahay marka horta gabaygu kaasu ahaa mahdama fahamta mid kale isaguna jira anoo nabad ku waaray waa gayana gaagaabanya anoo nabad ku waaray hungiya nacab ka dheeraaday oo nacay haweenka iyo hablaha nolol wadaagooda oo dee inaan keli isku bixiyo damcayte haa anoo nabad ku waaray hungiya nacab ka dheeraaday oo nacay haweenka iyo hablaha nolol wadaagooda ayaa nadelkii caashiqu mar kale iinayaa yidhi iyo nafta waxa dareenkeeda shiday ama se naanaabshay waa wixii nindoorkii cilmiga qays nagaashaday haddaba garatay waa wixii waa wixii hor ujiraba eeday eedayde nikaaxsigu lamaanaha unkiya wownas aadmigi waa guur- guurku sheegaya waa nadaam ilaa soo taxnaa nebiyadeennii neecawda waa wada qabeen uunka nooluhuya haddaan niyad niyad qudarray lama nagaadeeni adna waxaad naruuray ku taal nuurka dhaayahaaye naxariis ku daymad qalbigu kuu niyey sharafe adna
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan maxamed axmed caato wuxuu u waramayey wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye kaalimihii heesaha dabacsan oo baryahan aan kala nagaana ismaaciilo baan markana jalleecaynaa codka macaan xaawakiin ayaan soo qabanayaa iyo heesta halku dhageedu yahay jawi
Yeah.
waxay tiri jacaylka waan qabo intay wa- welibana u tirisay tiri yaa wadada ku qulqulloon maqlay wadaday ku dirtay way la garanaqsatay aad iyo aad aad iyo aad waxaa wakiil ay ahayd heestana halkudhegeeda waxa uu ahaa jawi haatanna waa xubintii ciyaaraha infile ismaaciilow iyo jamaal axmed cismaan
haddii aynu ku horayno xulka dalka Portugal ayaa ku guuleystay koobkii Euro 2016 ee ka soconaya waddanka Faransiiska kadib ciyaar xiiso badan oo labada waddan Faransiiska iyo Portugal ay shalay ku yeesheen waddanka Faransiiska wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar xiiso badan waxaana waddanka Portugal ay u suura gashay markii ugu horeysay inay qaadaan koobka iyadoo uu ka maqnaa ciryaankooda Cristiano Ronaldo oo halyeegoodii ahaa kadib markii daqiiqadii 25aad ciryaankaasi garoonka Bareelo looga saaray markii uu dhaawac soo gaaray darteed oo uu dhaawac soo gaarsiiyey ciidiyahan Dimitri Payet bare Fernando Santos ee waddanka Portugal hogaaminaya ayaa waxa uu guushaasi ku tilmaamay mid muhiim u ahayd ciyaaryahanada iyo guud ahaanba xulka dalka Portugal labada waddan ayaa waxa ay daqiiqadihii ugu horreeyey ciyaarta ay soo bandhigeen ciyaaro xiiso badan inkastoo waddanka faransiiska ay iska khasaariyeen fursado dhowr ahi oo ay gool ka dhigi kareen ayaa waxaa haddaba sagaashanka daqiiqa ee loogu talagalay ciyaarta ay ku dhammaatay goolala'aan soddon daqiiqo oo dheeraada lagu darayna waxaa daqiiqadihii qaybtii hore ee ciyaarta boqol iyo sagaal markii ay marayso gool aad u qurux badan u dhaliyey xulka dalka portugal islamar ahaantaasina niyad jabiyey ciyaaryahanada xulka dalka faransiiska ciyaaryahan eder ronaldo oo dhinaca ag istaagnaa tababaraha xulka dalka portugal santos ayaa dhinaca kale waxa uu dhiirigelinayay ciyaaryahanadiisa kale ee saaxiibadiisa ah ee ku sugnaa gudaha garoonka isagoo islamar ahaantaasina aad u rajaynayay inay koobkan sanadkan qaadaan ronaldo waddankiisa portugal ku hogaamiyey faynalaha ayaa waxa uu dheliyey goolal dhowra ee xulka dalka portugal u suuragelisay inay faynalka ugu sii gudbaan dalka portugal ayaa faynalka usoo gudbay kadib markii ay hore uga soo adkaadeen xulka dalka wales iyadoo faransiiskuna ay jarmalka ka soo adkaadeen hase yeeshee faransiiskuna ayaa ku guuldareystay inay koobka hantaan oo aysan gurigoodu dhaafin waxaase la tegay xulka dalka burtuqiiska ciyaaryahanada tenniska ciyaarta ee maria sharabova oo hore looga mamnuucay inay ciyaarto ciyaaraha tenniska ayaa ku guuldareysatay inay sanadkan ka qayb gasho ciyaaraha olombikada ee magaalada rio de janeiro waddanka brazil lagu qabanayo kadib markii laba sano oo ganaaxa hil la siiyey ciyaaryahanadaasi waddanka ruushka u dhalatay maria sharbova sharbova ayaa waxa ay ka qaadatay racfaan go-aankaasi la duldhigay waxaana ay u gudbisay maxkamad iyadoo maxkamaddii dhegeysiga dacwadda go-aanka racfaanka ay qaadatay maria sharbova iyaguna dib u sii dhigay taasoo ka dhigan tahay in maria sharbova ay sanadkan ka qayb galin ciyaaraha tenniska guddiga ciyaaraha tenniska caalamiga ee i t f loo soo gaabiyo ayaa waxa ay maria sharabova ku eedeeyeen in ay isticmaalaysay aalad hore laga mamnuucay ciyaaryahanada tenniska ciyaara oo mamnuuc ay noqotay bishii january ee sanadkan iyadoo laakiin maria sharabova aaladaasi ay sheegtay inuu isticmaalaysay arrimo caafimaad waxaase la leeyahay aaladaas waxay ciyaaryahanada siisaa tamar iyo awood dheeraada marka ay ciyaarayaan ciyaaraha tenniska dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halka inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha haatanna dhinacii suugaanta aan ku noqonno hees ay ku luuqayso fanaanada yurub kenyu
indhigaada ku taaliyo caqligaada ku sornay adiga cana aado ileeyo fogeeye kumanan cadhoonine markiyaad ciishee haddanka caloolgoy caloolgoy maxa keenay abashada kumanan cadhoonine markiyaad ciishee haddanka caloolgoy caloolgoy maxa keenay abashada lama sii cataabo casiis lagama qooste calabka garaabso ogashada umeeddayo lama sii cataabo casiis lagama qooste calabka garaabso ogashada umeeldayo qabay kuu dhulay hankugu dheer iirsigan ku biday iyo almashadii irdhaysay anu caasha kuu qabay kuu culay hankugu dheer eersigan ku biday iyo almashadii irdhayse marka dooqa caasiday amba kumaan canaanane dadka lama cusleeye cusleeye alulyowga igadaa marka dooqa caasiday amba kumaan canaanane dadka lama cusleeye cusleeye alulyowga igadaa calowliyo egegada iyo yurubgeenya tiri codkaasina wuxuu gabagaboyay idaacadda iyadii duhurnimo caasha cuudi ano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ee idinla socodsiinaya tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ogashada umeedlayo lama sii cataabo asis lagama qoste calabkaaga raadso ogashada umeedlayo lama sii cataabo casis lagama qoste calafkaaga raadso ogashada umeeldayo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.